wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka koonfur galbeed nasro aweys sheekh xuseen ayaa magaalada baydhabo ka dahfurtay tobabar ku saabsan dib u eegista hanaanka dastuurka tobabarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed bahda garsoorka ururada haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo qoyska maamulka koonfur galbeed soomaaliya madiina axmed nuur ayaa ka warbixisay ujeedada tobabarka ujeedada waa in reviw lagu sameeyo dastuurka iyo shuruucda doorshooyinka iyo hagaajinta nusqamaha ka qeybgalka haweenka iyo matalada waxaan rajeynaya in doorashada soo socota in la kordhigo tirada ka qeybgalka haweenka iyo siyaasada waad mahadsantiwasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka koonfur galbeed soomaaliya nasro aweys sheekh xuseen ayaa ka waratay muhiimada tobabarka iyada oo sheegtay in laga faa-iideysto tobabarka inta uu socdo ururada bulshada dhammaantiina qof walba mansabkii magaca ugu tu waan idin wada salaama wariyaasha waan idinka mahad celinayaa kasoo qeybgalkiina iyo ajiibidda aadna ajiibteen oo runtii idinkugu yeerta wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka inaan maanta wax iska niraano intii hore waxaa ka hadashay agaasimaha arimaha doorashooyinka iyo dastuurka inaan maanta aan ka wada hadalno maxaa yeelay wadankeena waxaa kusoo wajahan doorashooyin iyo dastuur annagana waxaan nahay haween waxaan qayb ka nahay doorashooyinkaasaan qayb ka nahay marka sida arrimahaas aan u dardargelin lahayn waxaana runtii aan aada ugu faraxsanaa inay nala joogaan golihii baarlamaanka qaybta oo sharci dejinta iyo dastuurka runtii waxaan jecelahay labada maalmood aan meeshaan aan isugu imaanay ama aan wada joogi doono inaan wax badan kala faa'iidaysano maxaa yeele horta qof walba aqoon wuu leeyahay laakiin waxaa waaye waxaa laisugu imaanaya waxay tahay in aqoon laiswadaarsado qof walba waxaa ka maqan waxaan dhahnaa afka soomaaligana maamaha ahaan markii la dhaho waxaa maan kaa maqan maskax walaalkaadu ku jiraa marka waxaa laga yaabaa sharci ani ila qurux badan oo aan leeyahay sharcigan uu qurux badan yahay oo yacni haweenku uu qurux badan yahay inuu uu la qaldan yahay xildhibaanka ama qofka u qaabilsan sharci yaqaanka ah inuu qodobka ani aan soo qaatay inuu noqdo qodob ah oo runtii sharci ahaan aan ku wanaagsaneyn in lagu daro dastuurka runtii taas waaye waxaa qofka aan aan u keenay sharci yaqaan iyo dastuur iyo iyo dadka aqoon-yahanada ah waxaa meesha isugu keenay wax kale ma ahan ilaahay qur-aankiisana wuxuu ku leeyay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka waxyaabo badanoo waxaa jira oo runtii annaga naga maqan ka dumar ahaan laakiis dadka sharciyaqaanka ama dumarka sharciyaqaanka ama ragga sharciyaqaanka aqoonoo aqoon-yahanada ay ku jiraan marka waxaan isu waxaan aan rabno waxay tahay inaan wax kala faa'iidaysano labada maalmood aan wada joogno wax nuxur leh la taaban karo mujtamaca aan matalayno ilaan inteena qof walba wuxuu matalaa mujtamac mujtamaca aan matalaynana waxtar u yeelan doono biidn illahi kariim wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday tobabaro kor loogu qaadayo aqoonta bulshada ee la xiriirta dastuurka